marka hore marka labaad tababarka hoodan aan ku furnay wuxuu ku saabsanaa tababar ku saabsan hooyada iyo dhalaanka runtii gobolka bakool waxaa ka jiro maaragtay dhibaato oo xagga hooyada iyo dhalaanka ah marka muddooyinkan dambeba waxaa taagnaa maaragtay baahida noocaas tababar marka muddooyinkan sanadkan dabiyaaqadiisa ayaa waxaa la furay isbitaalka degmada xudur marka waxaa la keenay dhagaatiir oo maaragtay takhasuusi ah oo ku shaqeeya arrimaha hooyooyinka iyo dhalaanka marka waxaa marka ka faa'iidaysanayna anaga oo maaragtay howlooyinkii loo keenay oo ayaga ummadda u hayeen iyo qaliimadii iyo obreshonadii loogu talagalay hooyada iyo dhalaanka iyagoo samaynaya ayaa haddana waxaan ka faa'iidaysanay aqoontoodii inaa maaragtay dadka kalena looga faa'iideeyo maaragt ma garat waa tayaad u furteen marka tababarka
waxaan u furnay m c waxaan u furnay cumulusooyinka maaragtay maaragtay ka shaqeeya m c jada ku yaala degmada xudur iyo cumulusooyinka kale maaragtay ku shaqal maaragtay cumulusooyinka warkadaqameedada kuwa loo yaqaano ee degmada ku sugan oo maaragtay xaafadaha jooga ilaa tiradooda waxay gaaraysaa maaragtay labaatan iyo toddoba qof labaatan iyo toddoba qofood ma garta waa tahay oo dhammaan haweena mise rag baa ku jira
dhammaan haween w dhammaan haween dhammaan haween wa waa tahay ma degmada keliya ayaa dadkaasi ka soo xusheen mise hareeraha degmada umulisooyinka iyaguna ka shaqeeya waad kusoo darteen ama gobolkaba
waxaan kasoo holnay maaragtay guud ahaan degmada xudur waxaa keliya ku jirtay hal qofood oo ka socday degmada tiyeglow ayaa ku jirtay inta kale waxay waxay ka koobnaayeen degmada xudur iyo iyo iyo iyo iyo haweenadhinacyada kala duwan ayay ka yimaadeen maxaad ku barayseen marka tababarka
tababarka waxaan ku baraynay waxaa lagu baraayay sida loo sameeyo maaragtay library examinationka tusaale ahaan markay maaragtay hooyadu lagu soo qabto meela ka baxsan maaragtay xarunta caafimaadka ama meelaha transferka ama dadka loo soo bedelo oo isbitaalada waaweyn ahayn oo sida xaafadaha oo kale ama m c edada meelaha kale oo maaragtay m c edada sidaad og tahayba caafimaadku ama xarumaha caafimaadku ay ka kooban yihiin laba qeybood oo kale ah primary health care iyo secondary health careka marka meelaha maaragtay primary health careka sida msada oo kale ah markii hooyadu maaragtay xanuun kusoo qabto oo kale markuu xanuun kusoo doodo in isla markii maaragtay marxaladaha complicationka loo yaqaano ama marxaladaha maaragtay ku adag in la geeyo maaragtay ama u baahan in qalin lagu sameeyo ayaa maaragtay waxaan u sameyneynay xilliga examinationka ay ku jirto haweenku ama hooyadu ay ku jirto maaragtay xilliga foosha markii marxaladooyinka ay u baahan in qalin lagu sameeyo ama maaragtay maaragtay in ay u baahan tahay maaragtay extra physically ama extra examination ama aqoon dheeri ah waxyaalaha u baahan in hooyada loo tababaro marxaladooyinka ayaga kafargarayn karta iyo marxaladooyinka kale ee ayaga maaragtay aanan kafargarayn karin in marxaladooyinka marka ayada u baahan in transferka marxalada transferka markay samaynayso in iyada soo samayso maaragtay xeerkaas markay tahay iska soo transfer garay marka waa waxaa layidhaha marka basic and obstetric examination emergency ayaa la yidhahdaa basic and obstetric emergency ayaa ayaa la yidhahdaa maaragtay ciwaanka traininga kaas ayuu ahaa furitaanka marka tababarka yaa idinkala qayb galay oo goobjoog u ahaa maamulkii ama kan degmada ama kan gobolka ama mas-uuliyiin ka socda koonfur galbeed soomaaliya intaba aad ayaa umahadsan tahay waanu ku asuunay maamulka gobolka waxaan ku asuunay maaragtay gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada maaragtay intaba maaragtay way maaragtay waynala joogeen inkastoo markii dambe maaragtay gudoomiyaha gobolku gudoomiye ku-yeenka gobolka gudoomiyaha gobolka maysan joogin laakiin gudoomiye ku-yeenka gobolka maxamed nuur ismeyd ayaan ku asuunay marka dambena maaragtay asiga uma suurgalin inuu yimaado laakiin waxaa noo yimid gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada xudur ayaa kasoo qeyb galay anigoo isku duuhi ah ayaa furay marka arrimaha bulshadana way joogtay agaasimaha isbitaalka asna maaragtay uu goobjoog u ka ahaa marka iyo dhakhaatiir kale oo fara badan marka intaas ayaa kasoo qayb gashay waa tahay waktiga marka uu soconayo tababarka waa intee
aday umasan tahay tababarkan wuxuu furmeeyey maalintii shalayto oo taariikhday ku beeganee shan iyo tobanka shan iyo tobanka bisha maarso laba kun toban sideedda wuxuuna socon doonaa ilaa maalinta berita maaragtay waa shan iyo tobankan shan iyo tobanka ilaa sideed iyo tobanka mana sideed saddex maalin ayuu socon doonaa haddii ilaaha iraaday waa tahay marka tababarka inta uu soconayo arrimahaasi aad sheegtay sida gaarka diiradda lagu saarayo waa xaalada aad u aragteen in baahiyo gobolka uu qabo sidaasi ayaad uga faa'iideynaysaan soo ma ahan
ha waad mahadsan tahay ha wa waa maaragtay keliya muhiim maahan keliya muhiim maahan in qofkan dhakaatiir intii la keeno maarata dhakaatiir saaad og tahay saddex bilood ka hor ayaa isbitaalka la keenay isbitaalka ayay ku shaqeeyaan dad oo maaragtay bachelors ilaa heer master ah oo maaragtay ku takhasusay maaragtay maaragtay hooyada iyo dhalaanka marka waxaan isgaranay marka si ay ugu faa'iidaystaan maadaama ay dhakaatiirtan ay yihiin dhakaatiir maaragtay nafley ah maaragtay laga yaabo maaragtay ayaga maaragtay maadaama bani aadam ay yihiin intay nool yihiin waktigooda maaragtay inay barna ay shaqeeyaan barna ummadda kale ay u faa'iideeyaan si maaragtay dhibaatadan waxaa xasuus mudan degmadan xudur ilaa guud ahaan gobolka boqol dhibaatada ugu daran oo meesha ka jirtay waxay ahayd maaragtay tababar noocaan ah la-aantiisa ayaa meesha ka jirtay waana baahi weyn ayaa ayaa loo qabay tababarkan waayo waxaan soo martay in maadooyinkan maaragtay iklamsiyaha loo yaqaano oo haweenka ureyda ku dhaca maaragtay in cuduradaasi oo kala qaba inay diyaaro la saaray loo soo qaaday dhinaca muqdisho markii lasoo qaaday waxaa maaragtay xasuus mudan in diyaaradda gudaheeda ay kusoo dhimatay markii la keenay maarata diyaaradda gudaheeda ay kusoo dhimatay kadibna loo soo celiyey maaragtay magaalada xudur marka waxaa jirtay baahi weyn oo loo qabay tababarkan marka tababarkan wuxuu dabooli karaa maaragtay in haweeney badan iyo ummadda soomaaliyeed ee kamid ah inay ka faa'iidaystaan ayna wax u qabtaan ayna ku daboolaan baahidii iyo dhibaatooyinkii ee sanadahan dambe ee maaragtay kusoo qabtay ama kusoo hayeen maaragtay gobolkan marka wax weyn ayuuna ka bedeli doonaa maaragtay guud ahaan degmada iyo guud ahaan gobolka iyo iyo hoyooyinka soomaaliyeed wax weyn ayay u qaban doonaa saasaan isleyna si tababaro joogto oo noocan oo kale ah maamulka iyo dhammaan umulasooyinka iyo hay-adaha shaqada ku leh ee looga saacido umulasooyinka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ma jirtaa mudane wax codsi ah oo ku saabsan hay-adaha arrimahan shaqada ku leh iyo wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe oo aad kaga faa'iidaysanaysa fursaddan
waad mahadsantahay waanu sameynay maalin dhaweed ama bil hore waxaanoo yimid agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ayaana la joogay marka waan u gudbinay maaragtay waan u gudbinay wixii baahi ah gobolkan ka jiro isagana wuxuu noo sheegay in maaragtay la gudbin doono maaragtay ilaa federaalka ilaa national loo gudbin doono tababaro noocaana ay lasii wadi doono anigana maalintii shalay taba u ballanqaanay in maaragtay ka qaybgalayaasha inaan tababarada noocaan aan sii wadi doono waana lasii wadi doonaa maaragtay waana lasii wadi doonaa baahidaas iyo maarata codsiyadaasna waanu gudbinay haddaba maaragtay aniga oo ka faa'iidaysanaya maaragtay radio muqdisho waxaan u sheegayaa maaragtay maan ka codsanaynaa iyada oo maaragtay dowladda federaalka iyo koonfur galbeed iyo meel walbo maaragtay iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo maaragtay meel walbo qof walbo maaragtay waxgarad ah inuu maaragtay ka qayb qaad hadda waxaad og tahay waxaan ku jirnaa hili kuleelaad ah ayaan ku jirnaa waxaa lagu waxaa laga cabsanaa in hadda hetaa ay dhici karaan o w d waxaa loo yaqaano maaragtay acute water diarrhea ama shuba nololaha ayaa maaragtay gobolada hadda hiiraan iyo kala gobolada maaragtay nolal deriska ayaa hadda maaragtay lagu sheegaya laakiin aniga hadda maaragtay ma aanan hubno laakiin hadda sidaas ayaa jirto in diyaargarow maaragtay dowladda koonfur galbeed iyo federaalka waxaan ka codsanaynaa in ayaga soo diyaargaroobaan waxyaha ay qusayso oo maaragtay qeybaha emergencyga oo kale inay ayagana maaragtay ay ka warqabaan gobolka ay ka warqabaan wax walba oo maaragtay baahi walba anagaan soo gudbin doona anagaan soo sheegi doona wixii baahi ah inshaalla anagaa soo gudin doono laakiin waxaan ka codsanaynaa mar alaala markay soo gaarto maaragtay codkeena ama baahida ay soo gaarto in ay maaragtay si jawaab degdega aan ka helno ayaan ka codsanaynaa